barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba waa maalin isniina sidee tobanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah cabdixaafi cawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun bukaanada u sahlaysa inay dhaqaatiirta ballan ka qabsadaan iyaga oo guryahooda jooga barnaamijkan horta wuxuu nagu dhashay markii aan aragnay dhibaatada bulshada soomaaliyeed ka haysata helitaanka nambarada isbitaallada waxaa arkaysaa in qof subaxdii toban saac ama sagaal saac uu soo dheelmado asagoo raadinaya yani inuu isbitaal nambarkiisa helo
wararkii ugu dambeeyey ee magaalada hargeysa ayaad maqli doontaan iyo weliba warar ku saabsan gabdho dhallinyaro ah oo soomaaliya oo hal abuur ganacsi oo gaara ka sameeyey magaalada nairobi kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeenna
ceelbuur ku yaalliyo jawhar bu'deediyo ceeldheer habaalmarin habaalmarin ceelbaraaf habaalmarin
wararkii cayaaraha iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida sharci dejiyayaasha maraykanka ee aqalka wakiilada ah ee wada dacwadda ka dhanka madaxweyne donald trump ayaa toddobaadkan markhaatiga ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyey ukraine inay baadhitaan ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka maraykanka joe biden sideed xubnood oo weli qaarkood u shaqeeyaan dowladda ayaa toddobaadkan la wareysanaya waxaana wareysanaya guddida sirdoonka aqalka wakiilada iyadoo uu si toos ah looga daawan doono muuqbaahiyeyaasha gordon sonland danjarihii hore ee maraykanka u fadhiyey midooda yurub ayaa ah xubinka ugu sarreeyay ah ee markhaatiyadaasi ku jira waraysyadii hore ee uu bixiyey maser sourland ee uu ugu baaqay ololihii donald trump hal milyan oo dollar ka hor intii aan loo magacaabin danjiraha baruseles ee maraykanka ayaa sheegay inuu horaantii bishii sebtembar mid ka mid a gacanyarayaasha madaxweynaha ukraine volodimir zelenseki in aanu heli doonin taageerada milatari ee maraykanka ka hor inta aanay ku furin dacwad aan qarsoonayn madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee joe biden waa arrinka lafdhabarka u ah baaritaanka ay wadaan sharci dejiyayaasha aqalka wakiiladu ee ay ku doonayaan in madaxweyne donald trump ku soo oogaan dacwadda ay doonayaan in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne donald trump ayaa isagu beeniyey inuu wax khalad ah ku kacay
hal qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha ciraaq ayaa ku dhintay in ka badan soddon qofna way ku dhaawacmeen isku dhacyo dib u soo cusboonaaday oo u dhexeeyey booliiska iyo mudaaharaadayaasha ciraaq oo xaddii shalay ka dhacay magaalada baqdaad banaanbaxayaasha ayaa hadda gacanta ku haya saddexda buundo ee looga tallaabo webiga tigris oo ku dhow aagga cagaaran ee ammaankeeda la xoojiyey halkaas oo xarumaha dowladda ay ku yaalaan mudaaharaadayaasha hareeye ciraaq oo soo bilowday bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa waxaa sababay shaqola-aan iyo hoos u dhac adeegyada dadweynaha ah oo ay usii dheer tahay musuq maasuq dibadbaxayaasha ayaana dalbanaya in ciraaq uu ka dhaco isbeddel siyaasadeed
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale inkasta oo ay ciidamada booliisku ka digeen waxaa maanta xarunta xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga magaalada hargeysa ka dhacay kulan uu shalay ku baaqay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamuud cabdilaahi ciro ka hor intii uusan haddaba kulanku qabsoomin waxaa la xidhay xubno ka tirsan xisbiga wadani iyadoo uu jiray ismariwaa u dhexeeya booliiska iyo taageerayaasha xisbiga rasaas ayaa dhacday sida la sheegayo wararkii ugu dambeeyey haddaba waxaa inoo haya wariyaha v o da ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule oo hadda si toosa khadka ugu jira
aad iyo aad baad umahadsantay cabdixaafid cawil ismaaciil saaka lixdii barkii subaxda saacadda magaalada hargeysa ahayd ayaan si toosa ugu anbabaxay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadan ee magaalada hargeysa kadib markii halka aan gaadhay jawigu wuu deganaa laakiin marka aad laamiga ah ee looga beedo xarunta xisbiga gaadhe bariga magaalada hargeysa waxaa markiiba halka aan ku arkay ciidan fara badan ciidamada amniga kala duwan oo iyagu halkaasi jooga sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga iyo madaxda sare ee xisbiga iyo taageerayaal aan markaa badnayn ayaa iyaguna joogay meel aan ka fogeyn gaar ahaan hoteelka la yidhaahdo ramas marahayda dad iyaguna taageerayaasha kamidina ay kasoo dhawaadeen ereada ayaa gudoomiyaha iyo saraakiisha sarsare baabuur lankurusare ayay fuuleen dad ay hareero socdaan kadibna wado toos u gasha xafiiska ayay ku dhaqaaqeen ciidanka booliska gaar ahaan qeybta ku dhaweyd ama ku xeernayd xarunta dhexe xisbiga ayaa markaa rasaas ku riday gudoomiyaha khaasatan dadka inkastoo rasaastu aanay aada u badnayn waxaa markaa iyaduna dhacday in dadkii taageerayaal iyo hogaanka midana aanay istaagin gacmaha iskasii qabsadeen dabadeetana ay hore u socdeen dhinaca markaa qayladii dadkii iyo jawigii markaad eegto dadku wuxuu ahaa mid runtii aad marka sidaasi oo kale ayuu jawigu noqday oo dadku waxay kusii dhiiradeen gaar ahaan taa xisbiga loo baatay maadaama saacaddu taagnayd waxa u suura gashay hogaansiga oo horkacayo gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro inay toos u galaan intaaba anigu goobta ayaan joogay waxaa markaa kadib dhacday in gudoomiyaha iyo hogaankii sare iyo xubno badan oo kamid a taageerayaasha oo iyaguna xarun dadaaman aan suuragal inoqotay inaan gudoomiyaha la kulmo jawiguna aan weydiiyey waxa saaka un ahaa kolkaas waa salbadiyo sharci daraa hase yeeshee hogaankii xisbiga iyo mas-uuliyiintii xisbiga waa si nabadgeliyaa soo gaadheen saasaan ula fallalnay si yagii u dhacday hase yeeshee markaan kasoo leexanay wadada laamiga kiisa inta udhexaysa waxaan la kulanay rasaas aan kala gool ahayn ee lagu diideeyey mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha inta aniga ay taageerayaasha ay waxba kumay noqonin laakiin rasaaskeedii la yeelaya sidii kamida bay ku dhaawaceen naftiseeda waanu ka xunnahay dacdadaasna lakin waxaan sheegaya shacbiga saaki kulankeeda u dhacay si nabadgelyaa baana ku dhacay fariintii dadki waanu gaadsiinay si nabadgelyaa baana ku dhacay runtii jawigu ilaa iyo markaa wixii ka dambeeyey waxa uu noqday inay si caadiya isugu soo baxaan dadkii taageersanaa isugu yimid goobtu ciidamada booliskuna markaa laga bilaabo waxay bilaabeen inay si saah ama si dhow ay isu hor joogsadaan iyagii dadweynuhu iyagoo aan markaa wax dhibaatiyo udhexaynin waxaa xusid mudan cabdixaafidow in madaxda xisbiga intay dibadda usoo baxeen oo gudoomiyihii horkacayo hogaanka sare xisbiga isu dhan dabadeetana ay dadkii barxadda kala hadleen oo ay muxuuha guddoomiye u gacan haadeen inay dadku isdejiyaan sidaas oo kalena ciidamada iyo aad arkaysay jawigiinu noqday markaa wixii ka dambeeyey mid degan dhinaca kale taliyaha ciidamada booliska somaliland sarayegaas maxamed aadan sakabi dabagal isaguna waxa uu qabtay intaa kadib shir jirayd isagoo ugu horeynna ka hadlay arrin la xidhiidha in uu ku eedeeyey ama uu tilmaamay in askariga la sheegay lagu riday gudoomiye cira uu sheegay inay isla askarta ku rideen isaga taliyo wuxuu sheegay inay ilaaladii la socotay cabdiraxmaan gudoomiyaha xisbiga wadani ay ku rideen isagana muxuu ahaaye hadaladiisii sidii markii ka hadlayay ee ugu muhiimsan arrin
oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabteen askartii iyadoo dhawraysa oo la hadlaysa ayaa xadbay rasaas waxaa dilay nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay siiyeen inay ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay haliyihii qaybta barigay gobolkaa joogi joogtay rasaas yaalbay leeday waa wax cad sidaasaa biladna gudihii ku gaha iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badweyneysa duulaysa waadi oo ninkaa wax kala iyo rasaas weli hunaysa waa garanaynaa magaciisa waa lala xabaarsanaysaa waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo yarajibinaysa yuumarka ee somalilaanda wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo guruubkaas la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo inta dhaksar yaalaa wixii nabadgelyo maka ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna jaray ee rasaastaa dhacdee ee askartaa wax lagu ursada ee buuqaas halkaa ka dhacaya waxaa ka masuula guddoomiyaha
waa tahay
waxaan mar labaad
cabdixaafid oo sida dhegeystayaasheenu maqlayaan wuxuu ahaa taliya dabagala taliya gudaha booliska somaliland oo isaguna jawaabta ka bixiyay hadalka gudoomiye ciro si kastaba ha xaalada magaalada hargeysa ayaa si caadiya isaga degan markii dambena waxaa muuqatay in dadkii oo iyaga laftigooda laamiga ku sugayay gudoomiyaha iyo hogaanka sare xisbigu ay baabuuri gelbiyeen dabadeetna ay dhinaca muxuu haye hoteelada waaweyn magaalada dhinacooda ukaceen waxaa si kastaba ha ahaatee xaka muuqanaysa ugu weyneyd ama tasaxafi ahaani muuqanaysay ahayd sida looga bartay had iyo jeer marka banaanbax ama isusoo baxsan oo kale uu dhaco iyo ciidamada booliska inay rabshaduhu bataan ama rasaastaba ay dad haleesho laakiin waxaan runtii arkayay amaan dareemayay in xubnaha ciidanka booliska ay goobtan joogeyna ay xakameeyeen marka dadkuna ay si fiican sameeyeen marka loo eegay inaanay isku dayin inay xoog ku jiiraan oo guddoomiyaha iyo hogaanka xisbiga ku jira ay u galaan laakiin dibadda iyaguna shacabka ka tumayeen oo ka taageerayeen ciidankuna way hortaagnaayeen ilaa guddoomiyihi uu soo baxay oo dadkii dibadda ugu soo baxay oo ay heesaha iyo halkaida aada maqlaysay ay qaadayeen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay khatar maxamed khatar cukle wariyaha v o a da ee magaalada hargeysa ayuu kaasi ahaa wararka ugu dambeyna dhegeystayaal dabcan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo halkani waa washington
markana muqdisho waxaa isa soo taraya dhallinyarada soomaalida ee shaqooyinka ka dhex abuuranaya tiknolojiyadda casriga ah ee loo sii maro aaladaha ku shaqeeya internetka koox dhallinyaro ah oo ka baxay jaamacado ku yaala magaalada muqdisho ayaa xamar ka hirgeliyey adeeg ay ugu magac dareen doctor kaas oo bukaanada xanuunsan u sahlaya in iyaga oo guryahooda jooga ay ballanta dhakhtarka ka samaystaan barta ay dhallinyaradu sameeyeen ee internetka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle koox dhallinyaro ah oo ka baxday jaamacadaha muqdisho ayaa abuuray hal abuur cusub ay ka hirgeliyeen muqdisho adeegan ayaa suuro gelinaya isku xir u dhexeeya bukaanada u baahan adeegyada caafimaad iyo isbitaalada ku yaal magaalada waxaa la yidhaahdaa adeegga dhakhtar dhallinyaradan ayay u noqotay shaqa abuur marka loo eego aragtida ay keeneen iyo hirgelintiisa libaan cabdi cali wuxuu ka mid yahay howlwadaanada adeegan suuro geliyey waxaan marka hore weydiiya sida ugu dhalatay barnaamijkan horta wuxuu nagu dhashay markii aan aragnay dhibaatada bulshada soomaaliyeed ka haysata helitaanka nambarada isbitaalada waxaa arkaysaa in qof subaxdii toban saac ama sagaal saac uu soo dheelmado asagoo raadinaya yani inuu isbitaal nambarkiisa helo laga yaabo dakhtar u baahnaa inuu la kulmo qofkaas waxaa laga yaabaa noloshiisa amni noloshiisa caadiga ahayd ama naftiisa inay khatar gasho midda kale waxaa laga yaaba qofkaas qarash dheeriyo inuu galo maxaa yeele xilligaas baabuur caadiya ma shaqeyso qofka waxa laga yaba inuu bajaaj soo raaco oo qarash badan uu isgeliyo waxyaabahaasoo dhan anagoo fiirinayno ayaan go-aansanay in bulshada soomaaliyeed aan usoo korno adeegan anagoo ka faaidaysanayno wixii aan baranay sidoo kalena dhalinyaro soomaaliyeed shaqa abuura ku dhigayna liibaan iyo saaxiibadiis waxay ahaayeen dhallinyaro ka soo qalan jebiya jaamacadaha ku yaal muqdisho gaar ahaanna xirfadaha la khariira ama culumta la khariirta kombyuter syniska waxaan weydiiye bal waxay marka hore soo barteen
horta dhallinyarada barnaamijkan soo alifay ama fikraddeeda iska lahay dhowr nooc ee isugu jiraan keliya combyuter science ama i t sooma aysa dhammaynin qaar waxaa ku jiro caafimaadka fiil caafimaadka soo baxay oo dhakhaatiira qaar waxaa ku jiro i t ka soo barta sida aday sheegtay marka fikradahooda markay isku geysteen qof walbana yacni oo dhinaciisa dhinaciisa uu ka kaabay waxaa soo baxday in barnaamijkan adeeg doctor oo faa'iidada aragti bulshadu leh lasoo sameeyo bulshadana yacni looga faa'iideeyo aysanna dhicin hadda ka bacdi in qof een, toban saac sagaal saac uu soo dheelmado oo isbitaal isagoo intaas isbitaal nambarkiisa raadinayo tartiib si simple ah oo mobile appkiisa ama play store inta tago appka doctor usoo degsado een, dhakhtarka informationkiisa iyo waxyaabihii yani dhakhtar ku saabsanaa inuu dhakhtarka joogo in la heli karo xilliga uu soo fadhiisto lacagtiisa waxaasoo dhan uu hal mar soo xaafadiisa jooga helo kadibna uu si simbal ah u balansado dhakhtarkiisu si simbal ah dhigii isbitaal ku tago sida caadiga ahba markaad rabto adeeg caafimaad waa inaad tagtaa isbitaalka waa inaad gashaa saf dheer oo la qaadanayo lambaro kadibna aad dhakhtarka muddo sugto haddase way ka duwan tahay marka loo eego adeegga ay bixinayaan dhallinyaradan hal abuurka cusub sameeyey gaar ahaanna adeegga dhakhtar waayo qofku wuxuu goosanayaa lambarka isagoo gurigiisa jooga kadibna si sahlan ayuu ku tegaa goobta isagoo og lambarka uu haysto iyo la kulanka dhakhtarka marka adeeggan muxuu ka bedela baahidii Een, wax badan oo ka bedelay een, waxyaabo badanna dadka uu kusoo kordhiyey sidoo kaleeto een, caafimaadka soomaalida markii la fiiriyo een, filliga caafimaadka naftirkeeda een, sumcaddiisa iyo kor u qaaday maxaa yeelay suurtagal ma ahan qof dibadda ka yimaada markuu hadda abke dhowr qofoo dibadda ka yimaada aragno abkeena arkay waxay leeyihin abkan wuxuu la mid yahay wuxuu soomaalida ka dabageynayaa waddamada hormaray maxaa yeelay way wax adduunyada ka jira waaye Culayskii wax buu ka dhimay.
culayskiina wuxuu ka dhimay dabcan dhanka kale markaa ka fiirino bulshada wax badan uu ka dhimay Een, bulshadu way u bogeen qofkii xataa aan mobile app iyo internet iyo waxaas aysan available ahayn oo heli karin xataa waxaan u sameynay call center laba eh, afar nambar oo gaaban oo shan shan eber eber oon soo wacaya nambarkaa ka qabanayna si directly anagaa systemkeena uga jarayna marka qofka isbitaalka ula kulmaya marka waa ay dhammaatay in qof subaxdii toban saac sagaal saac uu soo dheelmado oo isbitaal aado dhalinyaro badan oo ka baxday jaamacadaha ayaa shaqaal la'aan ku haysataa muqdisho qaarkood ayaa fadhiya goobaha fadhi ku-dirirka qaarkoodna shaqo uma arkaan shaqooyinka yaryar ee magaalada taas ayaana badda inay noqdaan shaqo la'aan laakiin liibaan iyo saaxiibadiis hadda way shaqaystaan iyaga ayaaba shaqo bixiya meelaha qaar waana mid ka mid ah inay ka gudbeen caqabadaha shaqo la'aaneed ee ka jirta soomaaliya oo tirada lagu sheega dadka soomaalidu in dhallinyaradu ay ka yihiin toddobaatan shan boqolkiiba marka shaqo abuur bay idiin noqotay dabcan een, dhallinyaradii barnaamijkan soo alifiyo soo agaasimana waxay noqotay shaqa abuur ay noqotay dad kale oo ayaga aan barnaamijkan markii hore aan ka warqabin ayagana shaqa abuur ay noqotay waa laga shaqaaleysiiyey Een, sidoo kale dhan kale markii loo fiiriyana barnaamijkan wuxuu yacni dhiirigelin u yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkan gudihiisa wax ku bartay maxaa yeelay ee, een, injineerada abkan sameeyey barnaamijkan ab technology la xiriiro ab uu leeyahay iyo waxyaabihiis oo dhan injineerada sameeyey dalkan wax ku barteen dadka fikradda iyo agaasinka iska lahayna dalkan wax ku barteen marka waxay muujinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkan xiliyada adag wax ku bartay in yacni waktigii iyo juhdigii iyo dadaalkii ay bixiyeen ay ka miro dhaliyeen naftoodana ay wax u faa'iideeyeen dalkoodii iyo dadkoodiina ay wax kusoo kordhiyeen
liibaan iyo saaxiibadiis ayaa ku faanaya inay yihiin dhallinyaro gudaha ku baratay aan qasin tahriibin dalkana meel uga bixin waxay barteenna hadda ku shaqaynaya iyagoo ku soo celiya bulshada ay ku dhex nool yihiin waxaan ugu dambeyn weydiiya liibaan hadafkooda mustaqbalka wuxuu yahay Een, haddii ilaah yidhaahdo mustaqbalka waxaan rajeynaynaa hadda adeeg doctor waxaan ku bilownay een, appointments wax la yidhaahdo oo qofka inuu- Ballamin.
ballamin ha oo qofka inuu yani si online ah uu number uga jirto isbitaalada Een, asagoo offline isticmaalaya sidoo kalena soo wacaya marka waxaan rajeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo mustaqbalka dhow in aan u gudubno waxa la lahayo telemedicine oo ah qof xamar jooga dhakhtar xamar jooga inuu daawey karo qof yani gaalkacyo jooga sanad walba jaamacadaha ku yaala soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa ka soo qalin jebiya kumanaan arday waxayse wajahaan suuq la daalandhacaya shaqo la'aan liibaan iyo saaxiibadiisa hadda waxay ka mid yihiin dhallinyaro faraku-tiris ah oo la yimid hal abuurka waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay hal abuur dhallinyaroay ka hirgeliyaan magaalada muqdisho cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
iminkana dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey cayaaraha iyo cabdiqaadir samakaab cabdiqaadir
aan ku bilowne toddobaadkan waxaa laga nastay horyaalada kala duwan ee kooxaha ee qaaradda yurub iyada oo dhinaca qaramadana la ciyaarayay haddii aan ah, ku hormarno koobka qaramada yurub is- isreebreebkiisa kulamo ka tirsan ayaa xalay iyo shalay dhacay xulalka ayaa isu arkay sida tan xulka bulgariya ayaa waxa uu gool iyo waxba kaga adkaaday xulka jek republic waxayna ku wada jiraan gruubka e kosovana waxaa afar iyo eber oga badiyey xulka ingiriiska oo wacdaro dhigay ciyaartaas iyadoo ay ka dhex muuqdeen ciyaartooyda kale ah marcos rashford harry ken iyo weliba mont kuwaas oo u kala ciyaara kooxaha chelsea manchester united iyo tottenham ingiriiska ayaa u baahnaa guul laakiin kosovo ayuu afar iyo eber oga badiyey gruubka kale ee b waxaa isku haleelay xulalka serbiya iyo ukrein laba iyo labo barbaro ah ayay isla dhaafi waayeen serbiya iyo ukrein waxaa ka dhexeeya xifiltan dhinaca ciyaaraha oo gobolka ah isku gruub ayayna ku wada jiraan luxemburgna waxaa labiyo eber oga badiyey xulka bortuqal oo hadda ah xulka difaacanaya koobka qaramada yurub ee isreebreebkiisa hadda uu socdo kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah albeniya waxaa labiyo eber oga badiyey faransa andorana waxaa labiyo eber oga badiyey turkiga moldova iyo iceland oo wada ciyaarina iceland ayaa labiyo hal ku badisay dhinaca iyo koobka qaramada afrika isreebreebkiisana waa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo xulka jaad guuldarro uu kala kulmay xulka maali labiyo eber ayaa jaad looga adkaaday waxay ku wada jiraan gruubka e geni iyo namibiya oo wada ciyaarana labiyo eber geni ayaa ku badisay suudaanta koofureed oo ku cusub ciyaaraha kubadda cagta ee xulalka afrikana mar kale ayay guuldarro kala kulantay xulka burkina faso waxaa looga adkaaday suudaanta koofureed gool iyo labo waxaana suudaanta koofureed oo markaasi marti ahayd laga dareemayay isku dhexyaacsanaan waxayna ka mid tahay xulalka aan khibradda u lahayn ee ka qaybgalaya isreebreebka koobka qaramada afrika waxaa kaloo ka mid ah uganda ayaa labiyo eber oga badisay malawi xulka koonfur afrikana waxa ay hal iyo eber oga badiyeen suudaantii weyneed waxaana ciyaartan ay ka dhacday dalka koonfur afrika gruubka c ayayna ku wada jiraan gabon iyo angola oo wada ciyaarana gabon ayaa labiyo hal ku badisay halka ruwanda oo gurigeeda joogta looga adkaaday gool iyo waxba kameruun ayaana garaacday waxayna ku wada jiraan gruubka f halka xulalka kongo iyo geni bisow oo wada ciyaarana ay kongo saddex iyo eber ku badisay iyagoo ku wada jira gruubka l dhegaystayaal ciyaaraha kale ee dhacay ee qaaradda afrika ayaa waxaa ka mid ah koobkaasi beniin iyo siralyon oo wada ciyaarana beniin ayaa waxay ku badisay gool iyo waxba lisotona waxaa afar iyo laba uga badiya xulka nigeria dhinaca iyo ciyaaraha n b a da haddii aynu u wareegnana weli kooxda golden state ayaa xaaladdii adkayd ku jirta iyadoo habeenkii xalay ahaana kooxda danver oo aanraahde kooxda bolitionis oo ay la ciyaareen looga adkaaday boqol iyo siddeed warierisna waxa ay keensadeen boqol dhibcood laakiin taas kama aysan caawinin inay helaan guushoodii saddexaad warieris oo soo ciyaartay afar iyo toban kulan oo ciyaarahan ah ayaa laga adkaaday laba-iyo toban kulan welina waxaa lala yaaban yahay kooxdan oo aan laga filayn in durbaba ay halkan soo geli doonto inay xagga hoose ka hogaaminayso horyaalka n b a da ee kooxaha galbeedka ee dalkan maraykanka kooxdan ayaa waxaa ka dhaawacman kaley thomson iyo weliba stephen kerry tiiyo ay u dheer tahay in k d ama kevan duran uu isaga tegay kooxda waxaana hadda lala walwalsan yahay wixii kooxdan oo sannadihii lasoo dhaafay ahayd kooxda keliya ee aan la loodin karin ee ilaa iyo shan xidig oo loo yaqaano all stark isugu keentay garoonkeeda oo hadda mid keliya ku soo haray kaas oo ah draymond green laakiin green waxbana uma tari kara kooxdiisa dhegaystayaal wararkeennii oo ciyaaraha aynu weli ku wada jirnaaye kooxda l a lekris ayaa waxa ay ka badisay kooxda hawkis laakiin l a lekris dirqi ayay ku badisay habeenkii xalay ahaa inkastoo qaybihii dambe ee ciyaarta ay aad u sii dhaaftay waxaa kale oo lekris hadda ay tahay kooxda ugu adag ayaa la dhihi karaa intii uu tartankan bilowday lebron james iyo kevin antonio davis ayaana kooxdan hogaaminaya haddii markaasi waxaana loo malaynayaa in kooxda l a lekris ay tahay sannadkan kooxda galbeedka dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir maxamed mursal aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada ayaad dhegaysanaysaan dhinaca heesaha haddii aynu jaleecnana waa kuma waa fanaankii da'da yaraa axmed saki
dhulkeenni dhulkeenni dhulkeenni ballaadhna baaxaddiisu weynay wanigii ka baade oo qorow i nabadgeeye dhulkeenni dhulkeenni dhulkeenni ballaadhna baaxaddiisu weynay wanigii ka baade oo qorow i nabadgeeye boorama hargaysiyo hargaysiyo balligubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhne gaadhne boorama hargaysiyo hargaysiyo balligubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban ceel buur ku yaaliyo cabud waaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceel buur ku yaaliyo shawhar bu'deediyo ceel dheer habalmarin habalmarin ceel baraaf habalmarin banaagir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxayga baladuway tacanka iyo bulaaburdiya balday mataba banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxayga baladuway tacanka iyo bulaaburdiya balday mataba
intaasi iyo heestaas saki ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii duhurnimo oo aad toos ula socoteen laanta af soomaaliga ee v o da washington idinka imanaysay aniga iyo cabdiqaadir tan iyo intaynu hawadda dib ugu kulmayno iyo haddii la heralli ka noqdo iyo weliba dhinaca farsamada jemi sidaas iyo nabad gelyo
gadobaa la hedayo balad xaawa iyo luga baydhaba bartankeeda iyo bardaalo oo baxad weyn jinsooriyo buur hakabo markaanu boqolo oo